wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale iyo caashe iyo nuur nuur ow dhambaalka ugu horreeya barnaamijka bal dhinacagan usoo riixi dhegaystayaasha soo dirsaday bal u aqri waa tahay caashe dhambaalka ugu horreeya haddii aan soo qabto waxaa diraya dadka kale ah doctor maxamed cali sabriin isaaq sandheere baahri shariif shariif maxamed muniire maxamed cumar iyo mustaf yaasiin maxamed dhammaan dadkan oo ku kala nool gobolada maryland iyo minnesota ee dalkan maraykanka waxa ay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan xaliimo maxamuud cali nuur iyo khaalid maxamed cumar oo ay gabari ugu dhalatay sideedii bishan aan ku guda jirno magaalada toronto ee dalka canada gabadhaasi waxaa loo bixiyey nasriin khaalid maxamed cumar adeer noqotii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana nuurow toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray hodan cabdulaahi waxay ku magac dheer tahay cashara saafi cabdulaahi iyo caruurteeda safiya cabdulaahi iyo caruurteeda faa'iza daahir iyo caruurteeda ramlooh cabdi cali iyo caruurteeda deeqo daahir cali xamdi maxamuud waxay waa xamdi maxamuud xiis iyo deeqo maxamuud salaad qaali maxamuud salaad iyo canab maxamed yare iyo maxamed diini degane iyo cumar abuukar ibraahim iyo sidoo kale cabdirasaaq cabdulaahi waa hanad iyo weriye cabdifataax xaashi guuleed wuxuu ku magac dheer yahay kambala iyo weriye cabdisalaan cali mataan daacad oon halkan ka salaamayo iyo sidoo kale weriye cabdirasaaq maxamed faarax shiine iyo weriye cabdirasaaq xildhibaanka waxaa kaloo dhambaalkan ku jira weriye maxamed cabdiweli seed dhammaantood iyagoo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahaniyad farxad leh u dirayaan lamaanaha iscalmaday baa la yidhi injineer cabdiraxiim xaashi salaad xidig iyo marwadiisa ditoresa baa la yidhi ikraan cabdulqaadir maxamed oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaan leenahay bay yidhahdeen guurkiina guur nagi gurigiinana guura khayr leh guulow ka yeel annaguna waxaan leenahay aamiin warqadda markaan gacanteeda kusoo dhacda caasha waxaa diraya dadka kale ah aaba xasan macow aaba muxuudiin macow hooyo boole cabdi iyo hooyo xaliimo hooyo siciido xabaabin asteexo xasan macow iyo saygeeda shukri cabdi iyo saygeeda muno nuur maxamed iyo saygeeda iyo aamino nuur iyo reer cabdi mukhtaar iyo reer xasan nuur iyo reer xasan baariyow dhammaan dadkan waxay hambalyo farxad leh hawada u marinayaan xuseen xasan macow iyo najma cabdi mukhtaar oo toddobaadkan gudihiisa ay gabri ugu dhalatay dalka south africa waxaana gabadhaasi loo bixiyey naadiya naadiya adeer noqo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
dambaalkana waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a soomaali magacayguu yiri waa sayid cumar rooble cali oo ku sugan buu yiri magaalada muqdisho tahaniyad waxaa diraya buu yiri annaga oo kale ah hee cabdirasaaq maxamed sheekh doon wuxuu ku magac dheer yahay janno gale iyo xaawo maxamed sheekh doon xalaawi maxamed sheekh doon farxaan xasan sheekh doon iyo mawliid cabdulaahi sheekh doon iyo cabdiraxmaan cumar sheekhdoon cabdulaahi cumar sheekhdoon awowe maxamed sheekhdoon cigaal iyo gaabane sheekhdoon cigaal iyo xasan sheekhdoon cigaal geelle sheekhdoon cigaal cali xirsi jimcaale iyo adeer axmed xirsi jimcaale baa la yiri iyo mawliid xirsi jimcaale abti cabdi xasan waa abti cabdi xasan xaashi cumar xasan xaashi magacan xaggee la wadaa waa abti cabdi xasan xaashi cumar xasan xaashi waata mise laba magac baa isqabsaday waa tahay iyo nuur cali xirsi jimcaale iyo cabdi cali xirsi jimcaale iyo sayid cumar rooble cali khayre iyo cabdulqaadir maxamed samakaab waxaa dhammaantood ay hambalyo iyo bogaadin halkan uga gudbinayaan aabe cabdirasaaq xasan sheekh doon iyo marwadiisabaa la yiri fartuun sheekh cali xirsi oo uu lagu dhashay magaalada guraceel ee xarunta gobolka ganacsiga galmudug baa layidhi waa tahay wiilkaasi waxaa loo bixiyey mascuud cabdirasaaq xasan sheekhdoon ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay wiilkaasi ku dhashay magaalada guraceel ee gobolka galgaduud waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin haatanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah habaryar sahare jeeta xayaab iyo habaryar aamine jeeta xayaab habaryar qadro jeeta xayaab iyo abti cabdifataax jeeta xayaab abti cabdixakiim jeeta xayaab aabe cawil xayaab shakuul iyo garaad sahal maxamuud habaryar xaawo cabdi gurey iyo habaryar xaliimo foorsan weyne xayaab xildhibaan qadar cawil xayaab dhammaan reer xayaab shakuul oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo u dirayaan raxma jeete xayaab shakuul iyo saygeeda yuusuf xaaji cabdiraxmaan maaday oo wiil ugu dhashay degmada beled xaawo maalinimadii talaadada aanu kasoo gudbin baa la yiri taariikhdun ay ahayd afar iyo tobankii bishan abril wiilkaasoo loo bixiyey cabdikariim yuusuf xaaji cabdiraxmaan adeer noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaal kaloo qurux badanna waxau naga soo gaaray aabe cabdifataax ibraahim geysey aabe cabdulaahi ibraahim geysey aabe axmed geysey aabe yuusuf cabdiraxmaan iyo adeer ismaaciil marguus abti ibraahim cali bujini iyo abti ciise cali bujini iyo abti gurey cali bujini iyo abshir cali bujini iyo maamo yaasmiin maamo bishaaro cali nuur hooyo zahra geysey hooyo xabiibo geysey hooyo mako geysey hooyo faadumo abuukar iyo sidoo kale hooyo muslimo xaaji hooyo aamina bujini iyo ugu dambeyntii hooyo muno iyo xanaan bujini iyo eedo cabdiraxmaan waa eedo amran cali marguus iyo saygeeda maxamed cumar iyo eedo faraxiyo cali marguus iyo saygeeda xuseen cali caar iyo eedo aamino cali marguusi iyo eedo khadiijo xasan geese iyo eedo faadumo isaaq waxay ku magac dheer tahay arlaadi iyo reer cabdulaahi geese oo kale ah sacdiya xuseen amiira iyo barwaaqo iyo reer cabdifataax geesey oo iyagana kale ah maxamed cabdifataax geesey cabdixakiin cabdifataax geesey najiib cabdifataax geesey iyo hinda cabdifataax geesey iyo marwo cabdi waa marwo cabdifataax geesey warqadda dhinaca kale kasii furfuratay waa tahay iyo caruurtooda waa dhammaan reer cali bujini cabdiraxmaan ismaaciil cabdisamed cabdimaali kahana ridwan sumaya hadiya maariya iyo sidoo kale asma iyo aamina dhammaan reer sambuur iyo guud ahaan reer xuseen axmed oo kale ah reer geesey reer marguus iyo reer cali bujini waxay dhammaantood tahniyad aroos hawada u marinayaan maryan cabdifataax geese iyo xasan yuusuf cabdiraxmaan oo meherkoodu ka dhacay magaalada baydhabo jimcihii shalay waxa ay leeyihiin meherkaas waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayiyo ee ubadka wanaagsanna lagu kala helo wiili caano gabar iyo caano aamiin hambalaya aroos ayaa gacanteeda ku jirta waxaana dirayaa dadka kale ah cabdikhaaliq xaaji galab shaafici doctor muuse iyo nimcaan jaamac sacad maxamed daahir injineer cabdijabaar dayib xasan iyo dhammaan ardayda iyo macalimiinta iyo maamulka jaamacadda burco baa la yiri gaar ahaan kuliyadda i c t-ga waxayna tahaniyad meher ay u dirayaan boqorka iyo boqoradda ay daruus xasan deex iyo najax ciise oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco waxaanan ugu ducaynayna bay yidhaahdeen ducadii nebiga sala allahu calayhi wasalam saaxiibayaal idinkaaba soo koobay ducooyinkii oo dhan ducadiinina allah aqbalo dhankii heesaha haddii aan dib ugu laabanno codka farxiyo fiska عايدة هكون أم هكون قول عدوي عرفتي لي ولا قلبي عيا ينكدولي إيدي أنا يا راجيو عيا ينكدولي إيدي أنا يا راجيو يبصر روحك وحجة هكون أم هكون قول عدوي عرفتي لي ولا قلبي cilmi iyo waxbarashiyo carruurnimo wax ka arumay cilmi iyo waxbarashiyo carruurnimo wax ka arumay adun cashirka diintiyo cabsidii lahaa wadan macaalim way noqon ha waran cariigsiga cadamida ku galaysiyo adun cashirka diintiyo cabsidii lahaa wadan macaalim way noqon ha waran cariigsiga cadamida ku galaysiyo عاد هذا الروح قاعدين علاده عاد هذا الروح قاعدين علاده عيا ينكدولي إيدي أنا يا راديو عيا ينكدولي إيدي أنا يا راديو لبس روحك وحجة هكون قول هكون قول عدوي عرفتي لي ولا قلبي
dhalashada ayaa toddobaadkan xaggiga ku badanay waxaa diraya warqadan eh, hambalyada dhalasho ah cabdinaasir hire cabdi iyo xaaskiisa aba maxamed xuseen carab iyo cabdishakuur maxamed xuseen sheekh salaaxudiin maxamed iyo hooyo xaliime iyo hooyo saafi cabdikariim sheekh xasan eh, maxamed oo loo yaqaano sheekey iyo xasan macalin bare iyo xaaskiisa sanbuur dhabarey iyo xaaskiisa maxamuud maxamed xuseen sayid cabdil waa sayid cali sheekh soomane iyo hooyo xaawo guuleed iyo nasre maxamed xuseen iyo caruurteeda yuusuf maxamed xuseen sahre maxamed xuseen khaalid maxamed xuseen zakariya maxamed xuseen dhammaan reer maxamed xuseen iyo maxamed sheekh cali iyo xamdi sheekh cali dhammaan dadkan oo kala jooga dunida daafaceeda waxay farxad dhalasho ay u dirayaan waxa ay tahay dhammaan dadkan oo kala jooga dunida daafaheeda baa la yiri waxay hambalyo u dirayaan cabdiraxmaan maxamed xuseen oo loo yaqaano eh, sharaxaaye iyo marwadiisa qaaliga ah oo wiil ugu dhashay marwada magaceeda lama xusin ee waxaan filayaa in aad toddobaadka dambe sheegi doontaan oo wiil ugu dhashay gobolka gedo gaar ahaan degmada garbaharey waxaanu leenahay wiilkaasi ha noqda kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
waa tahay dhambaalkana hambalyo aroos ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxaa ugu horeysa bahja cabdulaahi cali waxaa kaloo dhambaalka dadka diraya ku jira samsama cabdulaahi cali nimco cabdulaahi cali sacdiye cabdulaahi cali suhayb xasan maxamed iyo sidoo kale sudaysi xasan maxamed iyo safa xasan maxamed camuud yuusuf cali iyo habaryar sahro ciidle nuur iyo dhammaan reer cali qaalib iyo reer goljanno baa la yiri dadkani waxay kala joogaan sweden hargeysa canada iyo maraykanka waxaanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan injineer maxamed cabdulaahi cali wuxuu ku magac dheeryahay maxamed soomaali iyo mumtaas maxamed cali oo meherkoodu uu ka dhacay waa meherkooda iyo aqalgalkooda wada socda baa layiri uu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin isku waara oo wiil iyo caano gabar iyo caano ilaaha idinku deeqa baa layiri annaguna waxaanu leenahay aamiin markaan ah, waxaa dhambaalkan diraya dadka kale ah mahdi xasan isaaq oo loo yaqaano mahdi gacal maxamed xasan cabdi samiiro cabdulaahi maxamed oo ku magac dheer simaney samara brank eh, cabdi weli xasan cabdi doctor daacad faadimo maxamed nuur saalax cusmaan axmed injineer ah, moolmadow iyo maxamed cabdi aadan cabdi maalig maxamed nuur mukhtaar cabdiraxmaan xasan iyo miski xasan isaaq yuusuf maxamed nuur axmed abuukar axmed allah casho warqada aada iyo aad ayay u tiro badan tahay Eh, naga raalli aada intii aan ka tagno dadka diriga waxaa kaloo ku jira ruqyo maxamed maxamuud eh, cabdicasiis maxamed aadan faadimo zahra macalin ibraahim eh, dhammaan dadkani eh, warqadan oo aada iyo aada u dheer dhammaan dadka ku jira oo sheegay inay ku wada nool yihiin magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda cadaada waxa ay tahaniyad farxad leh ay hawada u marinayaan arooskii aroosadda oo kale ah maxamed xasan isaaq carfaaye iyo marwadiisa raxmo sheekh yarow aadam raxmo carfooney oo dhowaan ku aqal galbay yidhaahdeen magaalada baydhabo waxaanu leenahay isku waaro oo ubad kheer qaba kale hela aamiin
siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye haddaan ku bukaa may bogsiin kartaa haddaan ku bukaa may bogsiin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka ilaa ballaadhe berya kama raagine dhulka igu ballaadhe may baxnaaninaysa ah may baxnaaninaysa anigaba beryu bacdina maro beerkiyo wadnaha boogiga shide anigaba beryu bacdina maro beerkiyo wadnaha boogiga shide dirbaigu jabsane miyan weli bogsade dirbaayigu jabsane miyan weli bogsade
gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu ballaadhe beerya kama raagine axa dhulka igu ballaaye may baxnaaninaysaa way may baxnaaninaysaa
nabsi igu bataa buuliga dhisto siduyay birdana bahdi iga jare nabsi igu bataa buuliga dhisto siduyay birdana bahdi iga jare intalay buddhigin intalay buddhigin may bogsiin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane
dhulka igu ballaadhe beerya kama raagine dhulka igu ballaadhe may baxnaaninaysaa may baxnaaninaysaa boholaha xargagan ee laga baqo anigaba baxsane bartankai dhige boholaha xargagan ee laga baqo anigaba baxsane bartankai dhige birbaigu jabsane iyo weli bogsade dhirbaayagu jabsane iyo weli bogsade
gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu ballaadhe beerya kama raagine dhulka igu ballaadhe may baxnaaninaysaa may baxnaaninaysaa
boqashada kalgacal badhba iga hadhe igu boob markan bidhaanka arko boqashada kalgacal badhba iga hadhe igu boob markan bidhaanka arko yambadin warkee maxaa inoo ballanaa yambadin warkee maxaa inoo ballanaa burba kugu gudbane burba kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu balaadhe beerya kama raagine dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa may baxnaaninaysa beel sidan guban isku buuqaya haddaba igu baaxo aan baktinaya beel sidan guban isku buuqaya haddaba igu baaxo aan baktinaya aha ka biqin waxabe iga wardho aha ka biqin waxabe ila iga wardho
burba kugu gudbane burba kugu gudbane
dhambaal kale oo qurux badan oo tahniyad aroosa waxa uu naga soo gaaray hooyo warsan maxamed cawaale iyo habaryar xadiy maxamed cawaale iyo cabdifataax xaashi wuxuu ku magac dheeryahay toosane iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa aabe cabdulqaadir abshir xaaskiisa iyo caruurtiisa cismaan cabdulqaadir abshir wuxuu ku magac dheeryahay oska iyo cumar cabdulqaadir abshir waxa uu ku magac dheeryahay caaqil iyo cali cabdulqaadir abshir oo isna ku magac dheer zimba iyo caasho cabdulqaadir abshir waa cuud iyo canab cabdulqaadir abshir iyo cabdikariim abshir seed dhambaalka waa laga buuxaa waxaa kaloo ku jira maxamed xasan cabdulaahi shiine xuseen maxamuud salaad iyo daahir maxamuud salaad iyo xasan maxamuud salaad sahal maxamuud salaad ayaan leh maxamuud salaad sacdiyo daahir degan iyo sucaad daahir waxay ku magac dheer tahay habboon dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniyad farxad loogu dirayaan lamaanaha iscalmaday baa la yidhi injineer cabdiraxiim xaashi salaad wuxuu ku magac dheeryahay xidig iyo marwadiisa ditoresa ikran cabdulqaadir maxamed oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaan leenahay bay yidhahdeen guurkiina guur nagi gurigiinana guur khayr leh guulla ha ka yeelo annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalka xaggayga ugu dambeeya caasho waxaa diray dadka kale ah bahaje cabdulaahi cali zamzam cabdulaahi cali nimco cabdulaahi cali sacdiye cabdulaahi cali suhiib xasan maxamed sudayse xasan maxamed iyo safaa xasan maxamed camuud sh- eh, yuusuf cali habaryer saare ciidla nuur oo waa saaradeenii waa ku salaamay iyo dhammaan reer cali qaalib iyo reer goljanno dadkan oo kala jooga sweden hargeysa canada iyo u s a dhammaan dadkan oo kala jooga baa la yidhi sweden hargeysa canada iyo u s a waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan injineer maxamed cabdulaahi cali maxamed soomaali iyo marwadiisa mumtaaz maxamed cali oo maharkooda uu ka dhacay baa layidhi iyo aqalgalkoodaba magaalada hargeysa waxaanu leenahay saaxiibayaal isku waara ubad kheyr qaban kala hela aamiin
iska bilaabma asalkiisa jacaylka ogaab amoore waa ku abuurma adna kaama aali kare uurkaadigu taale
أحلى أحب قبو أحلى ناس ضائعه أنك إلى ماية أحدي قوة فيها I love you aska bilaabma asalkiisa jacaylka ogaab amoore waa ku abuurma heestaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo ajaajina أجاجا ajaajina أجاجا ila joogti bahaadisa adba koojaasiilade jahadaad uga qaadee ujalbooday awada ajaajina أجاجا ajaajina أجاجا ila joogti bahaadisa adba koojaasiilade jahadaad uga qaadee ujalbooday awada
أحدي قوة أوفي هاي أريقي اتراح النواة وإستأذن هي مركان أمركا قمدي أدي وايا إشارة
aqal asaas lahee ma adkaado ebadkiis ooftii cashaqaaga ah anaanu ildaranahee ubax soo udgaaya iyo ufarobaad ii tahee أحدقاقة وأوفي هاي أريقي اتراهي نوا وإستأذن هي مركان أمركا قمدي أدي وايا إشارة
aqal asaas laheen ma adkaado ebadkiis ooftii cashaqaaga ah an aana ildaranahee ubax soo udgaaya iyo ufaroobaad ii tahee أجاجا